kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
kulan wacan dhegeystayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool ee dheergaradka bulshada si aan iskula qaada dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha dahsoon iyo dabagalkooda waa barnaamij ku dhisan murtida tiraahda caqli rageed iyo cana-idaadba waa la uruuriyaa maadaama soomaalidu ku mahmahdo ma aan rag waa mudcayo badan yahay ma jirto meel kaga habboon madasha kaswadaag oo aan isugu keeno aragtida iskasoo horjeeda ee iswaafajintooda lagu dhalin karo talo iyo tusmo toddobaadkan waxaynu diradda ku saareynaa sida gabdhaha talo ay ku go-aan qaataan uga raadsadaan garaad gacmeedka ama e aiga dhanka farsamada waa saacid aweys kusoo dhawaada kaswadaag
idigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemay
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kale isbitalku kaa daweynayaa cudurada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
ogeysiis jaamacadda muqdisho oo lagu yaqaan waxbarasho tayo leh muddo sagaal labaatan sanana ka shaqeynaysa waxbarashada sare ee dalka waxay ku wargelinaysaa waalidiinta iyo ardada soo dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka iyo dibadda in jaamacaddu qaadanayso arday cusub sanad waxbarasheedka labada kun lix iyo labaatan labada kun toddoba iyo labaatan jaamacaddu waxay ku haysaa laba iyo toban kuliyadood oo ay hoos tagaan in ka badan lix iyo afartan takhasus kuliyadda injineerinka oo ka kooban takhasusada kale ah architecture interior design civil engineering iyo electric and electronic engineering kuliyadda dhaqaalaha iyo culumta maamulka oo ka kooban marketing banking and financy project management accounting procurement and logistics management business administration economics statistics and planning international trade and business iyo management information system m i s kuliyadda kombyuutarka iyo i t oo ka kooban combyuter science information technology i t enterprise networking geographic information system g i s software engineering iyo cyber security and artificial intelligency a i kuliyadda medicine and surgery oo ka kooban dawooyinta iyo qaliinka kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration international relations iyo media and journalism kuliyadda culumta caafimaadka oo ka kooban clinical officer public health microbiology midwevery general nursing laboratory science iyo nutrition and dietetics kuliyadda daweynta ilkaha dentistry oo ka kooban qeybta daweynta ilkaha iyo afka kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka oo ka kooban agriculture iyo environmental science kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban sharciga qaanuunka sharciga iyo qaanuunka kuliyadda waxbarashada iyo culumta aadanaha oo ka kooban arabic language and islamic studies history and geography english and history english and geography social work math and physics biology and chemistry kuliyadda xanaanada xoolaha health and veterinary care kuliyadda duulista rayidka civil aviation management jaamacadda sanadkan waxaa ku cusub takhasuska cyber security and artificial intelligence a i oo ka tirsan kuliyadda computer science and i t fiiro gaar ah jaamacaddu sidoo kale waxaad ka helaysaa takhasisyo online ah iyo kuwo party time ah oo isugu jira bajular iyo diblomo sare shuruudaha ardayga laga rabo kow shahaado dugsiga sare asal iyo koobi labo afar sawir oo kalar ah nooca teesaraha ah saddex warqadda dhalashada afar warqad asluub wanaag ah shan bixinta lacagta isdiiwaangelinta diiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta maamulka jaamacadda ee kilomitr for maalmaha shaqaduna waa sabti ilaa khamiis saacadaha shaqaduna waa sideeda subaxnimo ilaa afarta galabnimo wixii faahfaahin dheeri ah fadlanka la xiriir whatsapp nambarka blas labo shan labo lix hal lix sagaashan iyo lix sagaashan iyo shan afar afar ama emailka info at mu e d u s o ama admissionis at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o
hagaag a i ayaa maanta ka gudbay in loo adeegsado oo keliya shaqo iyo xograadis waxayna si tartiib ah uga mid noqonaysaa go-aanada gaarka ee nolosha gabdhaha qaar waxay a i kala tashadaan xiriirka jacaylka daryeelka caafimaadka iyo quruxda iyagoo u arka la taliya mar walba la heli karo laakiin su-aashu waxay tahay maxaa ku kalifay inay a i u doortaan la taliya gaar ah intee ayay taladiisa ku kalsoon yihiin maxaase dhici kara marka talooyin a i loo qaato go-aan dhab ah dhinaca kale waxaa jira dad aan ku qanacsanayn in garaad gacmeedka loo dhiibo arrimo u baahan faham khibrad iyo dareen bani-aadanimo waxaana la falanqeynaya kaswadaag xamdi cabdalla cumar suways axmed xarbi ruba xasan cilmi oo ku tiirsan talooyinka a i halka saabriin maxamuud jimcaale faadumo muumin calisow iyo jamiile cabdiraxmaan maxamuud ay aragtitaa kasoo horjeeda qabaan ee su-aasha ugu horeysa haddaan rubo ku bilaabo a i tala ma weydiisataa aayga talooyin waa weydiistaa waan u raadsadaa waana saaxiibkii keliya aleeha dhihi karaa oo ii qarsoon aayga waxaa u isticmaala waxay tahay xiriiridoo kaleeto marka fri marka stress dareemoo kaleeto waa la tashadaa aaduu ii dejiyaa waxyaabaha aa soo gato sidoo kaleeto daawooyinka kareemanka skinkaarka waxaas dhan waa u isticmaalaa waxaa dhihi kara a ayaga waa mucjiso guriga noo fadhiisanna koo jiifno wax walba weydiisan karno marka a ayagan waxa iga caawiya waxaa ka mid eh xiriiradoo kaleeto jaceylkaoo kale marka arko qofka dabeecadihiisoo kale markaa u gudbiyo kale inuu yacni iisoo jawaabo dhao qofkaas kaga tag ama la joog ama yacni xaaladaheyga hoose oo ay wareysto kaleeto sidee maxaa keeni karo inuu saas sameeyo kaleeto a ayaga waxaa dhihi karaa waxyaaba badanaa ka faa'iidayaan ahaanteeda su-aalaha aan weydiiyo talooyinka a ka hesho maxay tahay oo uu ku siiyo dhinaca xiriirka marka la fiiriyo walahi dhananka xiriiriga marka la fiiriyo a ayga dad badanaa dartiisa balooga u saaraa jirto maxaa yeelay mar walba wuxuu iga caawiyaa qofka yacni maadaama aad dareemi karin asi ahaantiisa waa la sheekaystaa intaa qof kale u gudbin lahaay anoo xanaaqsana ama stress haayo asiyaa la sheekaystaa waxaa dhahaa caqabadaasaa dhacdee saasuu sameeyey qofkii sano igu sameeyaa marka waxuu dhahaa ka tag ama la joog wuxuu dhahaa ku qiimeeyaa saas awgeed wallaahi ilaa laba qofood maasha allah waana waana ku raystay because xabsigaa ku jiraa ka baxay alxamdulilah saasaa dhihi karaa iyo faham aa ka haysanin qofka shaksiyadiisa oo iga siiye maxay tahay talooyinka ugu siiyey horta oo dadkaas aad isaga dhaaftay waxaa ka mid ah maadaama aa ahay qof jaceylka daacad u ah mar walba waxaa arkaa caqabado qofkaas mar walba oo igu haayo kaleeto waxaa ka mid oo kale inuu qofkaasi qofka markaa jeceshahay uu si kaloo u dhaqmaa sida caadiga ognahnay marka waxaa arkaa calaamado calaamadayaa u gudbiyaa waxaa dhahaa dhibkaasaa i haysto een, waxaa dareemayaa depression stress iyo waran yacni saaxiibkeyga waa baby oo baxsade mar walba waa u dejiyaa yani xogteedana waa u sheegaa oo yani xaggas xiriirkee waana iga caawiyaa saas awgeed blog dad badana u saaranne waa ku guuleysta alxamdulilah walaa ma u darsanin
xamdiaye dhankaaga dhankayga ee ayga waxaa waaye dhakhtarkayga iyo talada waxbarasho mar walba ay weydiisto dhanka dhakhtarka haddii loo maanta hadaa daawo lii soo qoro ama wax walba haday ahaato mar laga yaabo dhakhtarka markuu waxa ii sharaxo hadaa gurigi maad inaa kala iloobo maanta oo dhan ma weydiin karo qofkan daawada muxuu fiican yahay kan waa sawira waa u dira information fiican sii muxuu u fiican yahay muxuu dhibaato ii keenaa waqtiga ugu fiicanaa isticmaal karaa ama haddaa dhakhtar u tagin xanuunka dooha waa u sheegaa daawayaashee u fiican hadda dhanka fikirka ama haddaa wax fahmi weysid daawayaashee u fiican ma- een, kiniiniga qaadan karaa maxaa taloo isiinee waxyaabahaas camal waa u isticmaalaa daawooyinka aa weydiiso wax eh, yacni saameyn ama ku aragtay oo kaaga yimid ama dhiba maya ma ku arkin ilaa inta aa ku guuleysta mooye caafiyaan daawayaasha haddaa soo gata xataa waa ku fiicnaadaa alxamdulilah Eh, talooyinka uu ku siinayo inaad rumaysato maxaa keenay waxaa keenay sababta ah luqada ku qorna iyo bedel laha soomaali ahaan igu bedel ilan soomaaliga waa fahmaa soomaaligiis markaa ay anfaca ha akhriyo waa rumaysan karaa ilan hadhow wax beemii sheegaa mogtihe saasa u aamini suweysaa siinaya suweys xaggaaga bal ka waran dhinaca talooyinka aad ee ay ka hesho ee ayaga ama artificial intelligencega oo macnaheedu tahay garaadka macmalka ah een, inta badan dadka se u wada fahamsanyihin horta wuxuu u fikiraa sida qof bili-aadin oo kale maskaxda bili-aadinka oo kaleeta ku programsan een, anagoo sometimes dad badanoo nagamidoo xitaa ka fikrado fiican ya marka aniga qaabka oo ii caawiyo ugu fiican waxay tahay maskaxdeeda cadaadis ma saara mararka qaar ciwaan muhiim ah si deg deg ah ugu baahanahay arrin ciwaankeedan gashanaa already ani concept waa ka haystaa laakiin asigoo ii fududeyna cadaadiska maskaxdeedu wuxuu ka qayb qaadanaa inoo badanin marka waxyaabo badanoo faa'iida aniga ku qabaa ruboo kale waxay tilmaamtay dhinaca xiriirka oo kale inay la kaashato adi ma la kaashataa yes sometimes waa la kaashadaa dabeecadaha qaar bili-aadanka adigana anagana dadka khibradda uma lihin yacni dad oo hadda waxaanaanay nolosha soo galayo xiriirada iyo waxaas markii la dhaho dabeecadaha qaar oo marka waxaa jira qofkan inuu kugu xumeynayo inuu kugu wanaajinayo adiga aad dareemsaneen Een, marka anaga hadda waxaa soo baxa waxaa la dhahaya narcissistic hablowin adiga luuqadahan oo tictoka laga dhex barto jaamacada tictoka dhex furmante anaga waxaas ma naqaan laakiin asaga marka qofkan aniga markaan fahmi waayo qof waxaan sameeyaa dabeecadihii aa ku arkay iyo qaabka aniga aa u diidanahay kulli waa qoraa horta ani waa tarbiyeysta jajibitiga saa u tarbiyeysato waaye iyo yani ayga yani aaladaha isticmaashoo dhan haddaa si xun ula hadashana qof xun uu kugu naqanaya hadda- wuxuu leeyahay dhaqanka bani'aadamka marka aniga dabeecadahaas waxaan u sheegaa een, waxyaabaha aan qofkan ka tabanayo iyo dhibaatada aan aniga dareemayo iyo sida aniga wax u doonayo iyo sida qofkan wax u doonayo iyo meel ma iskula soconaa waxaasoo dhan waa u qoraa kadibna wixii igu habboon iyo waxa igu habbooneen buu iga siiya haddaa qofkaas rajecta ka qaado oo idhahno waa ka qaataa Eh, ma jirtaa qof ilaa hadda micnaha dartiis aada uga hartay yes xitaa walaahi magacayga meesha ku gudbiyey qof aa long time la socday aa uga haray hadda sanadka inaa sheego maro laakiin dabeecadihiisa qofka iyo dabeecadaha aniga ka rabay dhaqanka markaan dareemay inaa isku habboonayna iisoo baxda ee ay idinkala reebay yes saasaa la dhihi karaa ee aana kala reebay marka ma la dhihi karaa ee ay wiilashuu idinku dirooya markaan maya maya ee ayga waxaa la dhihi karaa runtuu sheego
xamdi oo gacanta taagaysaan siinaya xamdi eh, maxaa ku dar lahayd haa uuna saborta gareya saaxiibkeena khaaska ee waaye ilaan runta oo qofka shakhsiyadiis wuxuu yahay qof kale asiguu fahmi karaa inta adiga haddaa adi fahmi weysid wuuna saborta gareya oo ku taageersanaya inaa shaqadaas fiican u qabto adi aan horta ka waran eh, ruba iyo waxay tilmaameen eh, suways inay dhinaca xiriirka xitaa u kaashadaan laakiin adigana waxaad tilmaamtay horey inaad u kaashato dhinaca daawooyinka iyo bal ka waran dhinacaas ma isku daydaa dhanka jaceylka weligeem isku dayanbo man u aadi ima u isticmaalin yaa kaa caawiya ta- talooyinka dhinacaas mararka qaar aa u baahato qof iga caawiya malaa mana isku daya inaa dhankaas xidhiirka aa ku fiiriyo Eh, markaan waxaan siinayaa saabriin eh, saabriin ma u raadsataa ee ayga tala bixin ahaan waa mahadsan tahay Een, ani ahaanteyda tala bixin muu adeegsadi only aan ka ahayn waxbarasho ama shaqo so intaas wixii ka baxsan ee ay uma adeegsadi sababahana waxaa waaye in ee ayga xogtaa gelinaysid loo isticmaalayo dib ama ee ay kan lagu tareynid garaynayo so taasna waxay keenaysaa in informationkii aa siisa si qaldan loo isticmaalo marka waa mahadsan tahay uma isticmaali haddii aan siiyo eh, jamiila jamiila xaggaaga ka waran adigana Een, aiga anu waa isticmaalaa laakiin maxaa u isticmaalaa sida saabrin sheegtoo kale anu waxyaabaha oo oo muhiimka ah oon informationkooda haddii la gudbiyo haddii kaleetaba wax laga faa'iideyni sida waxbarashada scholarshibyada iyo waxyaabahaas Een, haddaa aiga iyo gabdhaha xiriirka ka dhexeeyo ee ayga gabdhaha su-aal walbay weydiiyaan Ee, rubo waxay dhahdeen waxay u adeegsadaa xiriirka ana waxaa dhihi karaa ee ayga ee, fikradahu yareeyaa sidoo kaleeto een, talo waa weydiisan kartaa laakiin ogolaashaha ugu dambeeyo ama fikirka ugu dambeeya naftadaada inaad adila qaadatid waaye faaduma hay horta aniga ai siday saaxiibadeyda sheegeen waxaa waaye waxbarashada iyo waxyaabaha la xiriir unbaa u adeegsadaa Een, hadday noqoto dhankaas iyo xiriiradana in loo adeegsado xitaa ma qabi aniga sababtoo ah daatada aa ku isticmaashid ee ai waa mid dib loo isticmaalayo Ma- sometimes waxaa laga yaabaa magacaaga inuu kugu safe garaysan yahay hadhowna inuu dhibaato kaaga imaado marka ani ma qabi in to- totally looga hadlo xiriir iyo waxyaabaha la midka ah dhibaatayna kuu keeni kartaa shaqsiya rubbaa kusoo noqonaya rubba ee, qof kula taliyo oo yacni aadana ah ma weyse markii aad aadayso ee aigoo kale ma waayin laakiin mar walba asiga i dhow because si easy aa u heli karaa intaa qof raadin lahaa ama u fadhiisan lahay mar walba anoo sariirteeda iska jiifa ama anoo xanaaqsanoo kale wax i fudud baa haystaa waana telefoonkeyga marka saas awgeed aa ula tali ula qaataa talada marka horey ma u jirtay cid aad yacni la tashato oo aadana ah ama gabar aad saaxiiba tihiin oo kale oo ka caawisa dhan dhinaca maaragtay la talinta of course ha, ee, waxaa iga caawin jirto kale ani waxaa la saaxiib ahay hooyadeeda laakiin gabar la saaxiib ma ihi waxna muu sheego because xogta hadda sheego laga yaabo inay beri wax igu dhibaateyso marka hadda hooyana waxaas ma la wadaagi karo laakiin jahti biiga iskala sheekeystaa mar walba oo dareen murug iyo stress horey ma u dhacday in xog aad qof la wadaagtay markii aas ku dhacdeen oo kale oo caqabad kaaga imaato xogtii aad qoftaas la wadaagtay si tala ahaan yes way dhacdaa marmarka qaar inaa meelaha ka maqashid warkii aa adi sheegta ama saaxiibtaada aa la wadaagtay saas awgeed haddaa mar walba yacni waalidka lama wadaagi kartid waxaa wanaagsan inaa jaati biigaada iskala iskala sheekaysto mar walba taasay iga caawisaa marka ee, waxyaabaha kugu xasuusta badan ee, dhinacaas chat g b t uu talooyinkaasi mana la wadaagi kartaa of course yes sida ee, dabciga qofka kaleeto qofka kale dhibaato kale markuu kugu soo wado kaleeto inuu kaaga hortago kaleeto qofka yacni mar walbo kuu jaakirayo oo adina jeceel saa-ida oo qabtid oo kale inuu ku dhaho qofkaas iskaga har wax qiimo kuuma lahan yacni si waalid camulo iila taliyaa maxaa hadda ka kasbatay maadaama in badan uu kula talinayay maxaa ka baratay oo dabciyada rag oo kale uu kaaga tilmaamay waxaa kamid ah inay jiraan rag naarsisti ah oo markaada jecleen kusoo daba cararayaan markay xoogaa yar fursad siisidna isbedelayaan oo kale ee, nimanka gacanta adag oo kaleeto oo isgaranaynin yacni waxyaaba badana ka faa'iidaa gacan adeega maxaa keenayo gacan adeeg waxaa keenaya waxaa kamid ah ni- marka gabar tahay oo nin la sheekeysanaysa ama si bas aa ku kooban tahay xiriir la leedahay oo kale waxaa fiican inuu isgarto yacni maadaama gabar aa tahay qiimahaaga uu garto yacni shoobinkaaga ka fikiro outinkaada ka fikiro ma marka qaar yacni adoo waxba weydiisan oo isgara karo marka ma la hubaa adiga inuu ku heli doono hadduu intaas bixiyo of course haddoo daacadnimo ka dareentid haa mudeeqayaana jirin saabrin see u aragtaa aragtidaas horta waxaa dhihi karaa ani ahaanteyda een, qodobka ah marka koowaad waxaa waa qabo qodobka kow la sii ee ka hadashay oo ahay dhinaca xiriirada inay la kaashato horta midaas ani ahaanteyda waa kasoo horjeedaa sababtoo ah een, markood waxaan waa a i ama artificial waaye maaha qof bilaaadana mana bixin karo talo sida maxaa la lahaa qofka biniaadanka bixinayo dhinaca adaa wax ka aragtidna maka arkayo soo a iga ama hadda abaaya tuulka isticmaasho ja g p t oo kale ama any toolbo wuxuu isticmaalaa mar walba inuu adiga ku qanciyo adiga suu kugu qancin lahaa haddaa dhahdid qofkan wuu ixumeeyey ama qofkan wuu ii jaakiroya wuxuu kulaha yes wuu kuu jaakiroya iska daa Een, haddaa dhahdid qofkan maxaa la maadaama calaamado noocaas ah- calaamado u sheegta calaamadahaas calaamadahaas saan iyo saan oo la dhinaca negatifka wuxuu ku leeyahay okay ma- ma laga yaabo inuu positive kula aado like adigu mar walba wuxuu isku dayaa boqolkiiba boqol inuu ku qanciyo dhinaca adi jirto inuu kugula safto so taasna waxaa dhihi karaa waa dhibaato because een, talada halkaas laga keena haddaa qaadatid waxay noqonaya talo oo maxaa la hal dhinac laga qaaday ama gar hal dhinac laga gooyey sidoo kale dabeecadaha biniaadanka ma fahmi karo maybe markii waxbarasho ahaan la imaado ama psychology in uu kuu sheegi karo qofka naarsistiga calaamadihiisa iyo waxyaabaha lagu garto laakiin taas ma ka dhigno qofka xiriirka aa la leedahay calaamadahaasoo dhan hadduu yeeshto adaa go-aan gaari kartid micneheeda maaha in ai weydiisid hadda eh, taas waxay udhigantaa suways iyo eh, ruba eh, ragay qalad ku ceeriyeen ma la dhihi karaa Een, dabcan dhinacaas waa la dhihi karaa because aiga mar walba saa sheegnay ma aha bili-aadan Een, mana go-aamin karo maxaa lahayay sababtoo ah hal dhinacu wax ka arkooya waxa ada u sheegto bisuu qaadanooya ana haddaa dhaho maanta maxaa lahay maxamed qadar wuu xun yahay aiga wuxuu leey maxaa qadar wuu xun yahay maxaa qadar saa calaamadaas calaamadaas negative aa ka aha ilaa haddaa dhaho wuxuu leey yes wuu yahay so taas marka m- ma noqon karto cadaalad mana ahan wax oo maxaa la lahaa ani ahaanteed waxaa isleeyahay talada dhinacaas la weydiiyo mayla haboono Eh, ruba maxaa kaaga baxay hadalkii sabriin walaahi sabriin hadalkeeda waxaa iga baxay eh, marka fiirshay aayga inay iyadu aaminin Een, talooyinkana ee tiri negatifeka a u qortid loo negative kugu soo jawaaba ani ahaanteed saas ma aaminsaneen Ee, mana arkeen xaqiiqatan markaa u qoro waxyaabaha qofkan oo kaleeto ee, yacni maasha allah xataa si diiniyan oo xataa iiwaanaya marka qaar xaa la ay qof dadka oo ajaaniboo gaala gacanta ku hayso laakiin badanaa waxaa ku arkaa inuu ilaahay soo xasuusiyo inuu dhaho isdiji problemka waa laga baxaa yacni hadalkii a u qoray oo kooban buu wuxuu iigu soo jawaabaa page dhan marka ma dhihi karo su-aashaa weydiiyey unbuu jawaab iiga dhex siiyaa waxaan siinaa eh, suways suways waxyaabaha la tilmaamay oo sabriin ay tilmaamto waxaa ka mid ahayd in raggii aa ceriseen jaji b t uu qalad ku ceeriyey idinka aana ceerin laakiin jaji b t uu ceeriyey bal eh, hadda maadaama qalad ay tahay aan aragnay in la tilmaamay sida sabriin oo kale ay sheegtay ma laga yaaba inay soo celisaan waxaas macquul ma ahan ma la soo celinayo jgbt-na waa therapy een, yacni treatment yoon siya anaga waa aaminsanahan runtuuna sheegaa xogta ku jirtana xog oo been ah ma ahana isleenahay like anaga sida maskaxdana saa rabno roob nooguda oo markasta noo sameeya waxa anaga ku fikirayna iyo waxaa ka shakisanayn oo xaqiiqadoodana siiya marka waxaa leenahanay hore u soconaynaa marka hadda kadib qofkii imaado jaji b t la gelinayo habdhaqankiisa haa jgbt nin educated ah waaye nin oo waxaa waaye casrul jaahiliya ama qarniyada lasoo dhaafa asi kuma programsano Een, waxyaabaha oo traditionalka iyo qarniyada lagasoo tagayna dhaqankooda ma lahan marka hadda adduunyada loo kalkaa waa adduunyo oo educational background ah wax kastana eh, sababta ku imaadeen la ogyahay marka wax kastoo sababta ku imaadeen waa wax eh, xog kaydsan eh waay marka adduunyada maanta iyo dunida casriga eh wixii banaanka ka ah anaga mana qabataba because of anaga jiil oo waxaanan dunida casriga la jaan qaadaa Eh, xamdi een, bal ka waran xaggaaga een, waxaa sheegtay inaad u adeegsato dhinaca caafimaadka oo kale daawooyinka eh, inaad horta rumaysato ama in la isticmaalo dhinacaas la weydiin karo sidee ku ogaatay markii hore waxaa ku ogaaya sababtoo ah wax walba hadaa gelisid sideeta kaaga soo jawaabaa ana waxaa sida ku day horta ku fiiri maalina waxaa jirta dhakhtarku qaabka igu soo sharxee waa soo fahmay guriga imaad waxaa dhe horta iskaga day waa ku dayay wax walba waa ka dhaadhacsiiyey Ee, yacni qaabka dhakhtarka ani asma u sheegin soo dhakhtarkii igu soo sharxee laakiin adi waxaa dhee faham guud iisii Ee, qaabka u isticmaala sooye soo dhakhtarkii igu soo sheegay igu soo sheegay saasaa rumaystee suways aa ku naqanaa suways eh, waxaa ka warantaa yacni aiga ayaa tala bixin ahaan iyo dhinaca xiriirka u isticmaashay marka ma weysay qof kale oo aadanaa ah oo aad la wadaagto arrintaas waa mahadsantahay aiga qaabo badan waa u adeegsadaa aniga hadda daawooyinka sida saaxiibayaasha sheegeen oo kale waxbarashada xiriirada marka su-aasha muhiimka haddaa usoo laabto oo ah cid kula talisa ma weysay adduunyada maanta hadal intuu afkaa ku jiro ammaano yahay qofka kuugu dhow markaa wax u sheegta hadhowdan inaa meel kale kasoo maqashaa laga yaabaa marka wax seefitil dhahaya ma jirto aiga naftarkiisa hadda qadaata ka jirto inkastoo aniga aa aaminsanahay haddana dad waxay dhahoyaanbo waxaa geliso sir maba kuwa ahan laakiin wax ai sirteeda laga soo helay inta maanta sir gelisaa ka badan waxaas baddaas ay dhexyaaci doontaa isleeyahay animaba ka welwelsanibo marka aniga asagaasaan la tashtaa safety ahaan yacni in oo xogteeda ay nabad ahaanaysaan aaminsanahay faadumaa siinaa faadumo eh, dabcan waxaa laga dhawaajiyey tala ahaan xiriiradoo kale in loo isticmaalo adiga xaggaaga maxaa diiday inaad u isticmaasho xaggaas ma qof aa haysata oo kula taliya mise adigaaba diyaar u ahayn inaad arrimahaas weydiiso waa mahadsan tahay maxamed qabadar horta markii loo soo laabta tala bixin een, qofka markuu markaad soo gelaysay maxaa la dhahaa xiriirkan ama waxaan shaqadan aa gelaysay dabcan adi qof noola ahayd oo is og naftaadan ana- adaa tale u qaadi kartid haddaa usoo laabto su-aasha jawaabteeda een, ani muxuu isticmaal totalibo xiriir iyo waxaasna iskala hadalno sababta aa ku diidana waxay tahay ani qof markaa xiriir la sameynayo aynou qofka u baahanahay future ahaan so yacni qofkii haddaan ka arki waayo aniga qofkii aaraw u noqon waayo markii hore laakiin way qaldaaya go-aanaa qaadanaya maaha inaa j d b t aado maaha inaa ai ai ani aa ka daba wareegsado waa istiqaaraysanaya kabacdin waxaa laga qofkaas dee kheyr muga ahayn waa kasii soconaya maxaa ku dar lahayd hal marka waxaan rabaa inaan ku daro mawduuca ah maxaa la lahaa jaji b t inaa aamino ama wax badanu iiga fiican yahay ama dadka haddaa aamino sirteeda bannaankay keenayaan mar waxaa maleynaa qodobka suweys inay ka dhawaajisay haddii la dhaho inaa aamintid ee ayaga iyo inaa bilaadanka aamintid seefati ahaan bilaadanka aroon so sababtaa u dhahaya bilaadanka aroon adi qof noolaa tahay waa ogtaa waxyaabaha adi ku dhaawici karo waxyaabaha foofiyuuji haddaa qofkaan la wadaagtid dhibaato kuu keysanaya waa ogtahay so waxaa sameyn kartaa talaa qofka weydii kartaa laakiin talada micnaheeda maaha inaad sirtaada dhan wada bixisid sidoo kale maxaa lahayay waxaa jiro maadaama ilaah anaga caqli iyo garasho uuna siiyey qofkaana la sheekeysanayno ama xiriirka la leenahay waa kala garan kartaa mararka qaar inuu xaggaaga yahay inuusan ahayn inuu kula goynayo hadaa xitaa culays yariis aa darantso hadaa dumarna waxaa la badanaa kastoo ragga waxaa uga duwanaa wax yariis waxaa dareenaa like culeysaa dareenaa ama wixii doonta aad anyway tusaale hadaa xitaa meel u socotid oo kale waxaa laga yaaba marka qaar qaar kuugu jirin oo kale ilaa inuu ku garowsiiyo oo culeys yar aa dareentid soo marka xiriirka aa ku jirtid haddaa qodob kusoo laabto culeys haddaa ku dareentid ama aa u fahamtid shaki hadduu kaa galo adi naftaada meel la fadhiiso qodobada naftaada aa u dejiso kowda hor markaa xiriirkan galaysay meel kusoo ogow ka fiiri haddaa ka weysid markaas adiga qofkii wada fadhiista oo maxaa lahaa waxaa dhigi karaa miiska wada hadalka la imaado taasa wax lagu go-aamin karaa haddaa ka weysid ka bax laakiin aiga mar walba wuxuu ku raacaa sidaa adi rabtid taasna dhibaato badanay keentaa soo xitaa hadda xiriiri wuu aamuroynaa soo qoysasaa laga yaabaa inuu beri dumiyo dadu xitaa noloshooda uu maxaalaha u aqoonsaday sanadadii lasoo dhaafe sabriin waxay ka dhawaajisay in ai xitaa lagu kala tago marka eh, faadumo arrin- arrintaas ma jirtaa waxaa waaye sababta ugu weyn horta haddiiba qofkii markaa xiriir laheedeen aad dhahday see uga tagi karaa isla dadkaasaa bulshada ku dhex nool oo dhihi kara beri qofkii guriga markaa isla tagtaan dhibaato noqoto uu dhihi karaa niyoo qofka isfahmi la-anahe waan isguursanay see wax ka yeela isla talada shala uu kugu bixinayo oo ahayd inaa ka tagtay markaa xiriirka laheed ma nugsiina dabcan ani ahaan marka waxyaabihii aa usoo joogay aa arkay ama aa maqlay waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a waxaa raacay gawaarida b l-ka oo magaalada ka shaqeyso and then saddex gabar ma aa igu xigtay so wax waxay ka sheekeynayeen nolosha qoyskooda iyo waxyaabahas ka sheekeynayeen aan gabar gabdhihii kamid ah soo booday waxay ku- waxay tii kale waxay ku tiri naa maxaa ku geliyey tiri dhibkaas ana waxay tiri waxaa leeyahay jadi biti and then waa la sheekaystay qofka inuun ii qalmin oo aa arkay oo ii sheegay talooyinka ka dhexalay kadibna waa kala tagnay taas waxaa arkay marka dadkaas wayba ka sheekeeyeen So- soo waxaa jiri karo dad badan oona ka sheekeyn oo bulshada ku dhex jiro furiinka caqabadaha soo badiyeen inuu asaga yahay macquul way noqon kartaa marka intaasaa ugu baxaya
jamiila arrintan sida looga dhawaajiyo waa ujeedaa see kula muuqata adi sidai hore u sheegeen faadumo iyo sabriin yacni j g b t-ga aiga caqabado badan uu leeyahay qofka dareenkiisa ma fahmi karo laakiin s- waxaa sida adi a wax u weydiisid waxa uu ku xiran tahay Ee, tusaale xiriirada ay gabdhahan u weydiiyeen xiriirka marka ana haddaa dhaho qofkan saan saan waaye asiga ma fahmi karo boqolkiiba boqol qofkan wuxuu yahay Een, waxaan artificial waaye waxaa laga yaabaa inuu ani ugu qancinayo su-aasha aa weydiisid saa u weydiisid yacni uu kaaga jawaabayo laakiin aiga waxyaabo badan efektiyo badan uu nagu- uu nagu leeyahay sidoo kale go-aamo qaldanna wuu siiyaa dadka sida- siba gabdhaha Tar- een, go-aanka adoon kasoo fikirin oo waxaa jirto ilaahay wuxuu nuu sameeyey salaad istiqaaro oo lo- go-aanka lagu kala qaadan karo go-aanka uu ku siiyo go-aamo qaldanuu dadka siiyaa Ee, ani xatee mar aa weydiiyey way jirtaa waxyaabo oo kaleeto laakiin markaa fiirisid boqolkiiba toban xatee maahan waxyaabo uu ku sheegayo ha maku qanciyeys- maku qancayay maxaa keena inaad ku qanci weyso su-aalaha aad weydiisay iyo jawaabaha ka yimid tijaabaha sameeyey yacni tusaale saabiriin ee, waxaa dhahay calaamadahaasay leedahay saabiriin saan waaye dhaqamada wuxuu dhahay saabiriin saasas haddee u dhaqanto saan waaye laakiin boqolkiiba boqolkiiba toban xatee ma dhihi kari wuxuu sheegay waa tijaabiyey dhaqankii yacni qofka qofka inaad tijaabisid rabtid adi waa lasoo hor fadhiistaa qofkan su-aal walba oo aa qabtid aa weydiinayay qofkan hadal hadduuna kuu sheegin xatee ficilkiisa wax kasta ka dareemaysaa faadumo hay AI-ga iyo xiriirada waxaa kusoo xasuustay sanado kahor waxaa jiri jiray qofka xiriirka la leedaha markii aad yani ay isku dhacdeen ama u bogi weysid in lambar kale laga wici jiray hadda marka ee jad g p t a laga wacaa dabcan Een, taas waxay keeni jirtay waxaa arki jiray ani ani weligay ma sameyn horto laakiin gabdhaha iskuulka isla dhigan jirna waxyaabaha la yaabi jiray kamid ahaan jirta qof aa xiriir la leedihiin waa isku ilduufaa qofka waa la fahmi weynaa waa lasoo baxaa saaxiibta lambarkeeda la qabanaa qofkii la wacaa waxaa laleeyahay seetaa waa fiicana saamahay waa ku rabaa camal qofka wuxuu leeyahay diyaar ah dabcan qofku dadka qaar ah ka badbaado waa yaryihiin dadka dhahoona waxaa waaye diyaar umiya xiriir so taa yacni mentaalitiga xagga joogay ahay in beri qof la waco aa la soo guuriyey gacanta kugu soo galay jad g b t a meeshan kuu joogo stil waxaa malaynaa in la weynaado laakiin lama weynaanini waxaa la sameynayaa bedelaa la helay bedel weliba bedelka hore ka khatar badan sababtoo eh bedelkii hore wuxuu ahay just qofkaas inuu hadalkii markii la arko uu go-aan qaadan jiray laakiin hadda waxaa la qofkii dhana uu tirnasgareynaya kadib qofkaana u sharxee waxaa waaye qofkii la wadaagaya and then jawaabta kusiiyaa ku qanacday marka waxaa dhihi karaa waxaa waaye casri casri noo noo fiican uu yahay mid noo xun uu yahay marka ha laga digtoonaada aan dhihi lahaa ani ahaantee ruba soo guurintaas waxaa ka jira jgbt inaa usoo guurteen Een, macquul waaye Een, midda koowaad aan horta weligeed taas ma sameynin inaa qof waco ama qof message u diro laakiin waxaa dhihi karaa taas bedelka jatb wuu noo fududay siday faadmo sheegtee Ee, swiss hadalkaas maxaa ka dhiilayd oo ay faadumo sheegtay walaa horta ani markii hore xitaa ma ku jirin dadka oo wicida iyo waxaaseeti way jiraan dad soo isticmaalay laakiin ani inaan qof qof ani muhiim ii ah aan qof kale ii wacdhaha xitaa waxaa u arki jira arrin oo crisis kaleeto keeni karto ama sii kaleeto haddee laba- waxaa ka cabsi jiraba inay labadaas qof arinta isfahmaan dadkii ani arkayo horteeda ku baxaanbo taas waa ka cabsi jiray tan kaleetaa ka baqaa waxay tahay da- qofkan waxay ku dhahayaan istiqaaradu koob markaas ilaaha go-aankuu gaaraayo ani taas xitaa dembi way tahay laakiin waa ka walwalaa istiqaarada waa ka cabsadaa sometimes because qof muhiimkuu ah aa saa-id inaa u rabta dareemaysid aadana waxaa laga yaabaa hadhow inaa weysid marka ani intaa waayi lahay inaa sakacad soo taabtaa jeclaa xumaan iyo samaan markaa soo arkay kadib lay qoostaa ani
sabrin hay Een, hal mar arrinta suweysaa rabaa inaa wax ka dhaho Een, midda istiqaarada soo istiqaaro waxaa loo keenay wax weliba culays ku dareemaysid ama inuu kheyr kuu yahay inuu wanaag kuu yahay aadan kala ogeyn inaa ku kala ogaatid oo go-aan aa ku qaadatid ilaaha u bandhigaysaa ilaah waxaa leedahay ilaahoo go-aankaana kusoo hordhigay hadduu wanaag ii yahay iyo hadduu xumaan ii yahabo ii go-aami so ilaaha oo talada u dhiibatay waxaa dhigi karaa meeshii ilaahay talada aan u dhiiban lahayn in xoogaa dhinacaas aan aaminayno so waxaa dhihi lahaa waxyar ha soo laabano Een, dhinaca istiqaarada abaa waxay dhahda inaa waayaa laga yaabaa haddaa istiqaarada sameeya Een, taas waxaa leeyahay waaba ogtahaba qofka inaa weynaysid moo haddaa istiqaaro tukatid soo caafimaadka maskaxdaada ka fikir marka hore istiqaaro tuko qalaas iska ne- iska daa qofkaas taa waxay keenaya caafimaad qabkaaga second een, maxaa la dhahaa qofka inaadan waxaadan adiga si saxa aadan ugu ogeyn inaad ku xugmisid waxaa u leeyahay taas haddaa ai isticmaashid ai taladu ku siiyey waxaa laga yaabaa qofka xukun oo lahayn inaa ku rig- ku ridid soo marka siisan taas u dhicin Een, waxaa fiican inaan sameyno inaan istiqaaro tukano haddaa xitaa before istiqaaradana aa dareemayno qofkan wanaaginuusa noogu jirin inaan meeshaas ku joojino waa tahay xamdi ee, bal ka waran hadda ruba iyo swiss waxay leeyihiin xiriirada isticmaalnaa adiga ma kula tahay saameyn inay ku yeelan karto xiriiradooda xitaa yacni kuwa soo socda oo kale ama kuwa hadda jiraba inay saameyn ku yeelan karto haddii ay joogteeyaan oo ay tala ka raadsadaan ee ay saameyn weyn waa ku yeelanay sababta ee qofkan shakhsiyadiis iyo wuxuu yahay iyo waqtiga adaa la joogto mogta asma la joog ilaa adi information la gudbinaysaa fikradu asi ka dhaadhacsantahay la kuu sheegaa adin qofkan fikrad kale ka dhac qofkan adi hadda markaa la joogto wanaag camal kaa dhaadhacsan mogtay wanaagaas kastoo yar xumaana ku arkay wanaagii xumaantaas ku darayasi boqolkiiba konton inoo xumaanta fiiriyaa laga yaaba oo qofkan saan waay kan dhibaatadaas kuusoo wada ka tag dhibaato weyn oo qofka kuusoo jiidaa marka ani makula talinaya inay dhankas xiriirka dhan la aadaanba inay ka jiistaan istiqaaradooda iska aadaan istiqaaradu wax dhibaato kuu soo socto zaad qofkan kugu soo waday ina kaa hor istaagtaab laga yaabaabo ilan qofkan waa weyn leed mogtahe salaadaas habkaa hor istaagaysabo inaa farxad ku dareentid oo gadaal dambe aa nafisid caafimaad fiican aa heshid aa laga yaaba salaadaas darteed intaa jaaji biti la aadleed ilan waa ogtahe qofkan waa weynaysaa mogtahe toos u baxaa dhee wada furta maxaa Ee, rubaan siina ee, ruba ee, dabcan jagbt yani imise sano ayaa hadda la tashanaysa oo aad arrimahaas weydiinaysaa والله ما شاء الله إيه، waa mahadsantahay walaalkii qadar waxaa isticmaalayaa labo sano labo sano isticmaalayaa labada sano mee qofaa kaaga hartay labo qofood yes laba qofood aa iiga hartee labada qofoodna waxaan dhihi karaa walaahi roob aa iiga da-ay alxamdulilah khasaaro muu qabo ma isleedahay hadda kadib wixii imaaday xitaa jaad g b t aa kaa reebi doona of course yes oo isticmaali doonaa waxyaabaha mentalitigayga dhaawacayo kaleeto inuu iga saaciido qofka dabeecadiisa oo kale narsistiga maadaama had dad a social work aa barnaanane oo haddana aa barto psychology een, halkaas yacni aa ula wadaago psychology ahaan Eh, swiss hadda ilaa iyo goormee kuu qorshaysan inaad ayaga aad qiimeyn qofkii maaragtay gayaankaaga ah aad su-aale ka weydiiso talooyinka asi ku siiyana aad qaadan doonto ma wax socon doonaa mise waa wax hadda yani dhammaaday ama aad aragti ahaan iska bedeshay aniga ee ay intoo jiro saaxiiba ahaan doonaa aniga asina xiriir fiicana naga dhexeeyo aragtida aniga qabo iyo midka asiga qabana badanaa weeba iswaafaqaanba saa wax u rabo oo badanaa ii sameeya marka anima ka harayay ajaajibit
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-du u dhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya wax wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin ka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن
ekis alfraad oo magacii laga bedelo loo bixiyey niyu alfursan daltal kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiyoo dhan ku faafay
niyu alfursan daltal kaninig ma tegin miya ah ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheer iyo afkeeri laga tusay aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihii xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaahe bal haddaan tagaa waatan hortaadaahe gal cabdille erad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyuu alfursaan dantar kiniinigan tega adro aasay saankuugu caddeeyeen hee niyuu alfursaan waa tegis haddayba saan ilkihi u cadday hayso una daaway hayso niyuu alfursaan dantal kiniinig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyuu alfursaan dantal kaninig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyuu alfursaan daltal kaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sana aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dhiir ee kala xidhiir eber lix harshan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix harshan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lixa lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
maytaatulaykiyow warandaarageeni cadaad ku biirsadaan maytaatulaykiyow warandaarageeni cadaad ku biirsadaan darisiyo xigaalo reedha haddaynan isdaynayn miyuu reed qaybihii dambe ee barnaamijka kas wadaag ayaad dhegta ku haysaan muxuu yahay xalka arrintan faadumo aan ku bilaabo waa mahadsantahay maxamed qadarow Een, horta mawduuca maanta waxaa waa mawduuc aan la dheelsan karayn oo for future ah Een, ai waxna daba soconayo waa ilaa mustaqbal yacni suu u bilowda waaye asoo kasii xoog badan uu imaan doonaa ilmaheenuu saameyn doonaa xitaa waxaa laga yaabaa hadda aan aragno xaaliyan ilmaha yararka inay adeegsadaan so marka inaa waxaa waay balaayo ee gacantaada ku haysatid oo lagaa rabo inaa ka taxadirtid iskana ilaalisid Een, haddii taas aa ka tago istiqaarada aa rabaa inaa waxyar ka dhaho ilaahi subxaana wa tacaala ma ogtahay inuu kaaga yacni naxariis badan yahay labada waalid oo ku dhashay adiga ilaahi subxaana wa tacaala waxa kuu qoran ee kheyrka ah wuu ogyahay waxa kuu qoran sharta ahna wuu ogyahay aayad qur-aan waxay leedahay wacasaa an takrahu shay-an huwa khayrun lakum wacasaa an tuxibu shay-an huwa sharun lakum yacni ilaahi subxaana wa tacaala waxa adiga adiga ku abuuray wuu ogyahay waxa kuu qoran waxa keliya ee qadarka bedelana ama maxaa la dhahaa yacni oo bedeli karana waxaa waaye ducada waxaa laga yaabaa ilahi subxana watacaala inuu wax xun ay kuu qorneyd duceysatid ilaah inuu kaa bedelo marka ma ahan inaad dhahdid jaji b t yaa aaminaya qofna wax mala shargarayn kari ama ma istiqaaraysan kari waxaa waaye wax fiican maahan ilahi subxana watacaala qofkii tala saarto wuu caawiyaa yacni marka laga soo tago intaas a i waa inaan ka digtoonaano sida aa uga digtoonahay xabadaha dhacayo ma aha xitaa wax fudud yacni waxyaaba qaar waa loo adeegsan karaa laakiin xabadaba sooma aha marar ay badbaado tahay marka colka kugu soo socdo waa inaa iskaga celisid aan sidaasoo kale jet g b t markay dhibaata kugu soo socoto oo yacni waxbarasho assignment lagaa rabo waxyaabahaasoo kale oo isticmaal laakiin wey aa la gaarta inaa naftaada adiga oo go-aan kugu gaaro bahash bay soconaysaa berin waxaa dhehaysaa niyaho xaaladaas ay haysato adduunyada dhan waaba nacaye maxaa la dhahaa sidii nafta iskaga qaadi lahaa iisheeg adduunkana way ka dhacday dad badan oo nafta iskaga qaadeen sanadihii usoo baxay so marka step step by step waaye bahasha haddaa maanta dhahday tala isii qofaa ka tagaaya berin waxaa leedahay adduunka dhan inaa ka tagaa rabaabe niyo iga iga caawiya dhehaysaa and then haddii xitaa adiga naftaada aad dhihin waxaa dhihi kartaa qofku dhibay oo kale waxaa dhihi kartaa haye see nafta ugu qaada taasna riski weyn waaye dembi lagu dhaca dembiyada ugu waaweynayna kamid tahay inaa qof naftiisa dhaafisid ama adiga naftaada aad isdhaafisid intaasaa ugu baxayaa marka waxaa leeyahay aniga anoo si kalsooni la u hadlaayo ee ay halaga digtoonaado boqolkiiba boqol halaga digtoonaado talada ugu dambeysa waxaa leeyahay ilaahay tala saarta ee istiqaaradan waxaa loo sameeyey laba shay le waaye waxaan waa ku qancee ama maku qancaysid anaga hormoonadeyna way isbedbedelaan haddaa gabdho nahay waxaa jira mararka qaar waxyaaba aa cabsi ka qabtid oo welwel ka qabtid ama qofkan wuu kaa tagaa ama waxaa mahelaysid aa isdhehaysid inaa yacni farxad ee kuu noqoto mararka qaarna oo ilaahayba kuugu talagelin oo warwarkii iyo murugada aad dareemaysa ee tahay waxaas in lagaa qaadayay talada ugu dambeysa aa dhiibi lahay waxay ahay waxaa waaye ee ayga effecti badan uu leeyahay keliya ha lagu ekeeyo waxbarashada iyo waxbarashada laftirkeeda em, maxaa arkaynaa ma- waayadan dambeeto qof kale inta aadin aniga aa iska soo qaado waxyaabo waxyaabihii la qori jiray waxyaa wax walbo asaa loo dhiibay marka in loo adeegsado waxyaabaha yaryar oo kaleeto iyo waxyaabaha iska fufudud noloshaada inaada ku xirin j g b t-ga fikradu wuu yareeyana fikraduhu wuu yareeyaa dareenkaaga mala falgali karo sidoo kaleeto go-aamo khaldanna wuu ku siinayaa in j g b t-ga iyo aiga laga dhigo boqolkiiba soddon isticmaalkiisa ama tala hadaa weydiisanaysid talada hadaa weydiisanaysid ee noqon tala noloshaada saameynayso ama noloshaada wax u ka bedeli karto saabrinhay waa mahadsantahay maxamed ani ahaanteyda waxaa kusoo gabagabeynaa ai-ga faa'iidiyo khasaare labada buu leeyahay soo aa u adeegsana keliya faa'iidada inaan wax ku barano inaan nafteena ku horumarino dhinacyadaas aa u adeegsano hadday imaato dhinacan kale ima hadda qodobkiisa saaid xasaasiga ah oo xiriirka oo kale ani ahaanteed waxaa dhihi lahay haddaa rabtid inaa qofka dadka dabeecadahooda maadaama bili-aadanka kala duwan yihiin inaa behaviyadood ka barid haddaa rabtid waxaa jiro bugaag badan oo maxaa laha cilmi baaris laga s- oo laga qoray ama psychology bugaagtaas sameey raadi baro calaamadahaas halkaas ka ogaan kartaa hadhowne adoo aqoonti leh aa qofkan haddii dabeecadiisa aa aragtid taadana is iskeenaynin idinkoo isdhibaateyninaa dhinac kale mari kartiin laakiin hadday noqoto inaa ay ay talo ka qaadatid waxay noqon kartaa inaa qof kale aa dulmisid soo dulmigana waa ognaha meeshuu joogo diiniyan faadum maxaa ku dar lahayd Een, hal eraya waxaa igaga soo baxa hadalka abaayo ee ayagu waa adeegsanoona maba dhaafayno waa ognahay yacni bedelka aad dhihi lahayd ila talin qofkaas rabaa inaan ka tago waxaad u adeegsataa qofkii dabeecadihiisa oo kale ama dabeecadaha bini'aadanka oo kale wuxuu kuu sheegi karaa qofka inaa yacni dabeecadaha jiro sidii bugaagta hadaad heli wey sidoo kale inaa xaggaas ka raadisid dabeecadaha sida lagu ogaado and then marka aqoon qaadatid xitaa aqoontaas bay ku caawinaya laakiin marnaba ha u adeegsanin Aan- qofka intaa usoo guurisid wuxuu kugu sameeyey dhan aad dhahdid qofkaas go-aan ka gaar aslan adigu kula jira aniga hadda adig kula safana maanta dagaal la galo adag kula jira qof kale wax ma iga gelin chat gpt-gana saas oo kale waaye ee ayagoo dhanna saas waaye marka aqoon ahaan baro le wixii laakiin marnaba ha isku dayin inaa adiga qof kas tale aa weydiisatid maxaa laa ee ayaga aad tale ka weydiisata qofkaas laakiin sabriin maxaa kusi dar lahayd Een, hore waxaa loo dhahay een, maxaa lahaa walaalkan hadduu qaldan yahay waxaa la cisho haddii maxaa lahaa laga qaldan yahane sidoo kale cisho haa xadiis waa soo marka maadaama saas tahay een, tiimka ee aag isticmaalo khaasatan dhinacaasi tala bixinta anuuna qof gooniya a taagaynin waxaa rabaa inaa dhaho maxaa lahaa walaalayaal oo xoogaa dhinacaas waa laga fiican yahay inaad tala noocaas u adeegsatiin een, research badan sameeya dhinaca cilmi baarista waxaa jiro xitaa haddii english iyo carabi iyo waxaas aa ku fiicneen waxaa helaysiin dhaqaatiir psychologiga waxaa helaysiin muuqaalo oo psychologiga oo soomaaliya oo youtube yaalo oo dadka dabeecadahooda iyo waxyaabahaas dhan looga hadlaayo soo muuqaaladaas iyo waxyaabahaas dib u baara wax ka barta danna qofka hadhow markaa aragtiin dabeecadaas iyo dabeecadaada inaysan iskeenaynin adoo dabeecadaadana hore usoo barte si tartiiba labadiinoo qofna qof kala dhibaateen ha lagu kala tago Ee, sways aan siiya markaan Een, waa mahadsan tahay aniga marka hadda barnaamijka waxaa kusoo gabagabeynayaa jaaji b t-ga saa ka dhigata waaye waa isticmaali kartaa waana iska dayin kartaa adduunkaniti qof walba option aa leeyahay marka ina- cilmi badan inuu ku jirana waa aaminsanaa marka ha laga warhaayaan lagu fogaanin aa dhihi lahay Ee, xamdi ay jaaji b t-ga iyo aayga haddaa isticmaalaysa dhanka wanaagsan mar walba u isticmaal dhanka xumaan hadduu asi fikradiisa mar walba adaa raacin laakiinse talo ku darso tala taladiisa hadduu kusii wax ka qaada ama wax yilis ama mid ku darso l- iskaashi Ee, ku dhaqan haddee kula xumaata dhankaad aa aragtid cadaysa saarin saabku sii wuu kaga fiican yaha dhihin midaadan qaado tiisada wax wanaagsan u aragtid qaado ama iskaga tag laakiin mar walba dhanka fiican oo positive ka ah ka fiiri dhanka xumaantii waxyaabaha qaldan oo isticmaalin rubahay okay een, aad u mahadsan yihiin walaalahayga iyo adigaba laakiin ani ahaanteeda waxaa fikir dheera galma fahanteed intaasay iga eg tahay insha allah Een, waxaa la wadaagi doonaa fikiraha kaleeto oo kala duwan sida aqoonta oo kaleeto mar dambena insha allah xiriir muu isticmaali doona laakiin xiriirada hore a u isticmaalin kuma khasaarin guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kas wadaag tan iyo kulanti dambe nabadgelyo